Qoysaskani oo ku nool kaamka Alle Suge ee ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa waxaa xilligan soo wajahday xaalad nolol xumo iyo duruufo kala duwan. Duruufaha ugu daran ee haysta qoysaskani ayaa waxaa ka mid ah hoy la'aan, caafimaad darro, raashin yari, iyo waxbarasho la'aan. Qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka Alle Suge ee ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa codsaday in gargaar bilaadanimo la soo gaaro si ay nolosha qoysaskaasi ay u badbaadaan. Waxayna qoysaskani codsadeen inay ugu daran tahay dhanka cuntada iyo caafimaadka oo ay sheegeen inaysan haysanin.
waxaan ilaahay ku baryaynaa adaa dawliga ah inaa ilaahay waxaa u dhiiba anaga inoo soo deeqaan unukuna waa sugayna waa idinku soo socotaa aan uun lahayn waana sugu haynaa wax aan meel u guurna iyo waxaan kacnayna ma jiraan saan u sugaynayaan sugu haynaa alxamdulilah meeshaan kusoo barakacnay waa la suge meeshaan ku nagaan waa la suge ilaahay ka soko meeshaan waxaan gargaar ka sugaynaa hay-adaad iyo dowladda hirshabeelle dad waxaana aniga meeshaan ku sugan een, wuxuu ilaahay u keena ku sugayaan een, dad masaakiimanaan ahnay kaamamka barakacyaasha ah ee ku yaala magaalada Jowhar ayaa inta badan waxaa haysta duruufo kala duwan